جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan akhyaarey ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaakaan idinkugu heedhna idinkana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka riddada ayaa lagu eedeeyey boob hantiyadeed xilli kooxda riddada soomaaliya ay sii kordhisay dhibaatada ay ku heysay shacabka muqdisho ugu yaraan toban askari oo yuhuud ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay waqooyiga marinka khaza wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowro sharci ah u qabatay mu'asasaadka tacliimiga ah ee ka furan degmada jilib ee wilaayadaas mid ka mid ah xildhibaanada dowladda salibiyadda ee kenya ayaa jirdil xooggan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya ay falkaasi ku eedeeyeen xukuumadda nairobi wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowro diinaya u soo gebagabaysay macallimiinta mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas munaasabad lagu daahfuraya xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaanka ceel ansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faah-faahsan gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka riddada ayaa lagu eedeeyey boob hantiyadeed xilli kooxda riddada soomaaliya ay sii kordhisay dhibaatada ay ku heysay shacabka muqdisho casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya xildhibaan ka tirsan dowladda riddada muqdisho ayaa weerar afkaa ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka murtadiinta oo ah haweeney murtadad ah isagoona ku eedeeyey inay dhacday hantidii dalka guryo badanna ay ka dhisatay murta siciid cabdulaahi cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda riddada soomaaliya ayaa sheegay in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka murtadiinta sacdiye yaasiin xaaji ay hantidii soomaaliyeed ka taagatay daaro tirabeel ah wuxuuna sheegay inay guryo badan oo ku yaala xamar ka dhistay hantidaasi iyadoona markii hore ka timid maraykanka dalkana joogta muddo yar shalayna waad arkayseen waxay bannaanka la soo istaagtay canshuur bixiyaashii dalka lacagtoodii baad cunaysaan sacdiya waxaan u malaynayaa waddanka dhanba waxay joogtaa afar sano guryaha ugu badan ee magaaladan ku leedahay goroway ka dhisatay minesooray ka dhisatay xoolaha ugu badan ee dalkan laga dhacay gabadha dhacda iyada waayo marka canshuurta dalka ayadaa inta badan boobta guryo ka dhisatay magaalada muqdishona guryo kule marka taa ha la ogaado shalay hadday beenbeen iyo firimbi ku timaadde sacdiya waxaa uu sheegaa sharci darre ayay ku fadhidaa waxaanan hadda soo saaraynaa qaraar ka dhana baarlamaankaanna waxaan filayaa hadday sii gudoomiye aadamadoobe iyo gudoomiye ku-xigeen abshirow gudoomiye ku-xigeenka labaad aysan tallaabo sharci ah qaadin annagaa qaadi doona kooxda riddada ayaa sii kordhisay boobka ayaa dhacay u geysanayaan hantida soomaaliyeed iyadoona xaalkooda uu maraya in madaxa ugu sarreeya riddada har iyo habeenba isku horfadeexanayaan warbaahinta mahadsanid casaam ugu yaraan toban askari oo yuhuud ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay waqooyiga marinka khaza nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa sheegay inay weerar ku qaadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa deegaanka alcatra ee waqooyiga magaalada baytulaahiya gudaha waqooyiga marinka khaza weerarkan oo la sheegay inuu dhacay laba maalmood ka hor ayaa lagu beegsaday ciidan ka kooban toban askari iyadoo muqaawamadu ay sheegtay inay dhimashadii dhaawac u geysteen askarta la beegsaday war ka soo baxay xooga muqaawamada ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgallo isdabajoog ah lagu qaaday ciidamo ka tirsan milatariga yuhuudda oo ku sugnaa guri ku yaala magaalada alqaraara oo dhacda bariga khanyunis ee koonfurta khaza muqaawamadu waxay sheegeen inay qarxiyeen nidaamka godadka qarsoon waxaa sidoo kale dhacay isku dhacyo toos ah diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin sahaynada ayaa lagu arkayey goobta iyagoo qaadaya dhaawacyada weerarka ka soo gaaray howlgalkaasi waxa uu dhacay subaxnimadii talaadada labaatanka mey balse muqaawamada ayaa hadda baahisay xogta rasmiga ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay waxaana lagu sifeeyey inuu qayb ka yahay falcelinta dembiyada joogtada ah ee ay wadaan ciidamada sahaynadu dhinaca kale militariga yuhuudda ayaa sheegay antonio markii dagaalka bilowday toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatankii laga dilay ugu yaraan siddeed boqol konton iyo afar askari oo ay saraakiil ku jiraan taasoo loo arko mid xaqiiqda ka fog iyagoo badankood lagu dhiigbixiyey dagaalada dhinaca dhulka ah weeraradan ay qaadayaan xoogga muqaawamada falastiiniyiinta waxay mar kale muujinayaan sii socoshada iska caabinta xoogaga ee ka dhanka ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ee gudaha kaza kusoo galay kibirka iyo isqaadqaadka
mahadsanid abushayba mid ka mid a xildhibaanada dowladda salibiyadda ee kenya ayaa jirdil xooggan loo geystay iyadoona mucaaradka kenya falkaasi ay ku heedeeyeen xukuumadda nairobi marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda ah ee kenya oo magaciisa lagu sheegay georgi koimburiye ayaa saacadihii lasoo dhaafay laga helay beer ku taalla ismaamulka kiyambu ee dalka kenya kadib markii la afduubtay xildhibaankan oo ka soo jeeda deegaanka juuja ayaa la wariyey in kooxa aan la garanayn ay maalin ka hor ka afduubteen afaafka hore ee kiniisad ku taalla muguutha oo ka tirsan ismaamulka kiyambu georgi koimburiye ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ah ee ka soo horjeeda xukuumadda william ruutu waxaana falkaani cambaareeyey siyaasiyiinta mucaaradka ah qoyska xildhibaanka la helay ayaa xaqiijiyey in lagu daaweynayo cisbitaal lagu magacaabo karen kadib markii isaga oo ujeedal ka muuqda laga helay beer qaxwe oo ku taala kiyambu sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaan muujinaya georgika imbuuri oo dhulka yaalla ayna ka muuqdeen jirdilka loo geystay halka laga soo hela ayaana goobta lagu afduubtay u jirta toban kilomitir sida ay sheegeen ilawareedyo maxalli ah ilawareedyo kale ayaa sheegay in ninkan maalmihii lasoo dhaafay ay ku soo dhacayeen fariimohoogii maanaya dhanka ciidanka ammaanka ee waddanka kenya kuwaasoo u haystay ay la xiriirto babdhuleeda inkastoo hay-adaha ammaanku iska fogayeen dhacdadan haddana waxay tan ku soo beegmaysaa xilli xukuumadda nairobi tan iyo bishii juun sanadkii labada kun afar iyo labaatanki oo ay dhaceen rabshadihii gelgeliyay dalkaasi ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta lagu eedeeyey afduubka ku dhowaad boqol xubnood sida uu sheegay waxay ugu yeeraan guddiga qaran ee xuquuqul insaanka kenya toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii mid ka mid ah waddooyinkii nairobi laga helay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya waxaana dilkiisa sida la sheegay ka dambeeyey rag hubaysan oo mooto ku socday mahadsanid marwan wilaayada islaamiga ee bacay ayaa dowladdiiniya u soo gebagabaysay macallimiinta mid ka mida beelaha dega wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abu ayman oo warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayay xalqadan loogu magacdaray al-shahiid biidniillaah sheekh cabdulqaadir kumaandoos taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin nuqabo iyo waxgarad kala duwan xalqadan oo lagu baranayay culumta qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad afartan macallimiin ah oo ka dhashay beesha ajuuraan ee degta deegaanka cadaadgari ee hoostaga magaalada diinsoor ee wilaayada islaamiga ee baay xalqadan ay ka faa'iideen macallimiinta ayaa waxa ay socotay muddo hal sano taasoo ay ku barteen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeen goobta xafladda waxaa ka hadlay maamulaha xalqada kaasoo ka warbixiyey muddada ay socotay xalqadan duruusta lagu qaatay iyo ardayda aflaxday madarasada loo magacdaray ashahiid sheekh cabduqaadir cuhmaan yarow insha allahu tacaala madarasadan waxaa la furay bishii muxaram oo labaatan marayso ayay ka furantay qaryada cadaadgari insha allahu tacaala waxay furnayd toban bilood tobanka bilood waxay ku ekeed bisha dulqacda oo labaatan markay ahayd ayay madarasada ay ikhitaamkeedii oo ku dhammaaday insha allahu tacaala madarasada aadaa loogu faa'iiday insha allahu tacaala ilaa afartan macallin ayaa markii hore loo bilaabay dad yaroo cudurdaar iyo wax ay galeen waa jireen hadda waxaa maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala u waafijiyey in la dhameeyo loo dhammeeyo soddon iyo lix arday malaaqa beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ah ee baay malaaq cabdulqaadir qooshow ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay wuxuuna bogaadiyey macallimiintihii ardayda xalqadaa maanta loogu magacdaray sheekh cabdulqaadir kumaandos ilaahay waxaan marmaad mar saddexaad amaad aan dhammaad lehen ugu celinaynaa ilaahaygi ikhtitaamkeeda wanaag iyo khayr nagu soo gaarsiiyey ee furitaankiidii wixii la soo maray hala soo maro maanta oo nicmo iyo barwaaqo iyo aaran aan haysanno ilaahay noo nicmeeyey allihii ikhtitaamkeeda noogu soo aadiyey na soo gaarsiiyey allahaas mahadaan u celinaynaa juhud badanaa la geliyey waxaan dareemayaa maalinkii lasoo xaraynayey goobjoog aan ahay qiraa'adii maalinkii laga duubay walaalkan ahay tii maanta itan haddii laisgarab dhigo waxaan malaynaa defaras weynaa u dhexay waxaan leenahay insha allahu tacaala ardayda maanta waxaan ka rabnaa juhdiga iyo dadaalka ay lagu bixiyey sidii walaalahan horeba ay u sheegeen inay ka soo baxaan qaar ka mid ah nabadoonnada qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabadda goobjoog ahaa waxayna bogaadiyeen guushan weyn ee macallimiinta baratay culumta qur-aanka kariimka alxamdulilah ilahay idin mahadnagaan may kale umahadnagaane xarakatu shabaab walmujaahidiin amiirkeena abuu cubayda an horreey yaa ugu mahadnagaana amnigin istiqraarkan cilmigin oo meel raa'iso la baradoo haayo la ka tartamoo haayo xarakadii mise walaayadii amniga sugday kitaabka ilaahay mayla raay reg baradaaw ii reg mayla raay isu difacaaw intaasba in iska dareen intaasa aan mahadnagaan
macallimiinta waxaan u sheegayaa waad arkaysaan haybadda maalinkii idinkoo culummo ahaa diinta aqaanay waxaba qur-aankaa lidin siyaadeen baqari bere akhrinay xaafid ku ahaa maalintii bishii hadda nolosha muxarim kowdeeda la bilaabay dugsigan iyo maanta waad arkaysaan culummada ku xisaabtama intaas miimaraha idinkaad laheedeen ayaa buluugta kuda loo furay bishii tobnaad maalinkaas iyo bishaan labaatankeeda inta udhexaysa intaasaa waxaa lagu shugaya si hadda culummada ay noo sheegaysa bishaan labaatankeedaa lasoo xiray ugu dambeyn mid ka mid ah macallimiintii wax ka dhigayay xalqadan ayaa ku dhawaaqay natiijada imtixaan laga qaaday ardayda xalqada may ku wadataa halqaadkasi marka oo wilaayada kufurma halqadii tum i sagaalaad oo wilaayada kufurunta iyo oo macallimiin walka bardaaya alxamdu lilaah tumii koo qof mumtaasa nagada tumii koo qof inta fadhiya mumtaasiin mumtaas may buwada jidanka saraytu yaa maca tafaawutin tumii koo qof yoona jayd jiddan iyo جيد جدا درجة العمر سقالن إلى سيتن لهي اللي قفنا جيدو لو أتي سيد قف مرك هذا شهادة سيان إن شاء الله تعالى ما يبقى هور مري سيان هذا تكالم هور قالي كومي ويرنا ها ده تكالم هور قالي أو كالم تأصل قالي حفظك يا تجويد كي علمك يا عملك اللي صدري دي مواد كلب ده تكالم هور قالي كالم تكو هذا مرك ما يبقى قالي آدم حسن آدم إيو فيصل عبد الله نوني sagaalan iyo sagaal dhibic shan iyo sheene lamaylan wel may bali ahaa shahaadadiis iyo shahaadadii macalinka biyahay tuxfeyn jazari oo ku baxeen iyo abaalmarin kaalanta lamaad may bagalayha cabdullaahi macalim axmed xaaji manuur iyo cabdulqaadir maxamed cabdinuur kaalinta saddexaad maxamed cali aadam iyo deerow isxaaq xalqadan ayaa qayb ka ah xalaqaad nuucan oo lagu baranayay qur-aanka kariimka oo maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu hore ugu qabtay inta badan macallimiinta qabaa'ilka dega wilaayada baay kuwaasoo wax badan hadda ka bedelay deegaanadii ay ka soo jeedeen kadib dadaal iyo juhdi badan oo la geliyey mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina munaasabad lagu daahfurayay xalqo tasxiix ah ayaa ka dhacday deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxay ahayd xalqo tasiix ah oo loogu magac daray ubay ibnu kacab deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakool taas oo ay ka faa'iidaysan doonaan in ka badan soddon macallin oo ka howlgala dugsiyada qur-aanka kariimka ee deegaankaasi munaasabadii furitaanka xalqadan oo ay kasoo qaybgaleen culimo nuqabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale waxaa ugu horreyn lagu daahfuray aayaadka qur-aanka kariimka
اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا intaasi kadib sheekh isxaaq bakool oo ka mid ah culimada muslimiinta ah ayaa kelimadan ka jeediyey mahad ilaahay kadib runtii laba iimaan le maarna kulli arringeedanka farhow dowladii iyo halaqaad kulli maarna min bidaaya ilaa nihaaya ilaahay maarna kulli amni iyo istiqraar iyo aafimaad iyo ninka dhammaay marka tan kale walaaleel runtii arrin arda liinfadheedo juhdilka bi arrinta inka faylhaati ilaahayna waafaji marka qur-aanka ilaahay oo kalaamka ilaahay barashadiisu oo weliba hatana la sahow marka ilaahay kama asan alxamdulilah marka may balan bahanya walaalayaal kuley ini ona tay marna kuley dadaal la geliyo waqti la ku faysida yaleen bahanye dadka bay raana de xiraad may la reey maalintaas jidma jiifasa may baa khayrka maalmo leele hele marka fursada in la ku faysida iyo marna ku dardaarmaana sidoo kale maraaq muxiidiin gudoomiyaha golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool ayaa dhankiisa si aad ah u soo dhaweeyey furitaanka xalqadan isagoona ku bogaadiyey dadaalka mujaahidiinta awalan ilaahay mahadle allah soona necmeey nicmooyin fara badan inka necmeey tiidii qarsoon iyo tiidii amuuqu tooba ma haddii ilaahay ku bacda ma in mahadnagay xarakatu shabaab walmujaahidiin wakhaasatan walaayatu bakola alislaamiya maktabka dacwada may balana jazaakum allahu khayran wa axsana allahu ilaykum madarase kale dhammaatay masaajidkan ogno ka dhammaati laka magaco jari saalim mawla abi hudayfa dheeraamad ka dhammaatay hatu ka hor dadaalkii iyo juhdigii wiil meherna hatana kole koyd ilaahay ma hadlay dadkaas asbaaban haay ciidan ka faraxsana in la furo waqtan hatan la furo ka aadiya degmada waajid gaar ahaan magaalada elansaar dad soddon intaas dhon oo furudan oo walbaradan dugsiyadii oo iyo qaybo kumid ee waqti joosiyayaan waqti kumid ee namarna in walka bartaan oo geek ilaahay goob joogninka wali ciidan ka faraxsan hadii odayaalkana nuqabada ku dhaqanka shariicada islaamkana may weelay jiilkan oo hataa dareero mise gacanta ka hayna bulshada magaalo walba la roogo dadka geeka gacanta ka haysigu ugu dambeyn mid ka mid ah macalimiinta xalqada loo furay ayaa si weyn u soo dhoweeyey xalqada laga hergeliyey deegaankooda kana faa'iidaysan doonaan walaalayaal haddii uuna macalimiintii ana macalimiintii oo xalqadan noqobday oo walaayada islaamku khaasatan maktabu dacwa liinqobadeen xalqadii oo macalimiintii liinqobaday degmada waajid wakhaasatan deegaanka eelansaarka dhiyaasi insha allahu tacaala xalqadii ka faraxsagna boqolkii boqol ka faraxsagna mayba lena maalinkii kan oonan indoori may lena ha dhawaw jazaakum allahu khayran ardayka jeela ka dhawaw ardayka ixtiraamasa ka dhawaw arday eed i eed kiinka hilowsanayd kiinka qalba dheerayti
xalqadan ayaa qayb ka noqonaysa xalaqaadka tasxiixa ah ee horey ay uga faa'iideysteen macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu